walaal waa ka warhaynaa waa waxaa la geeyey xamar maanta konton qof oo soddon ka mid ah boqolkiiba lixdan ay yihiin dad dembiye ka galay waddanka oo dhamaystay xabsigoodii kabacdina la amray in waddanka laga dhoofiyo iyo labaatan ah dadkii isa soo dhiibay ee magangelye raadiska ahaa laga diiday oo la amray iyagana in waddanka laga dhoofiyo kontonkaas ayaa maanta la celiyay waayahay marka qaar ka mid oon wareysanay ambasador waxay ku doodayaan in ka safaarad ahaan in ogolaanshiyaha ay bixisay oo ay safaaraddu in la saaro ay amarka bixisay iyadoo taasi ma jirtaa may walaalow arrintaas oo hadda ka hor aan marar badan idaacaddiina iyo meelo kaleo badan ka sheegnay ma jirto safaaradda soomaaliya ma amrika karto maraykanka inay dad celiso ama ay sii dayso ama ay xirto ama ay sharci siiso haddii aan awooddaas lahaan lahayn soomaalidan tegey ama la dhoofiyey ama sharciga loo diiday kulligood sharci baa la siin lahaa maraykankii joogi lahayd hadda ka hor boqol mar ayaan boqol mar ayaan dhihi marar badan ayaan u sheegay idaacaddiina idaacado kale oo i wareystay arrintaa iga wareystay iyo dadka soomaaliyeed annaga hadday taayada ahaan lahayd oo annagoon awood iyo ku lahaan lahayn talo dadkaan oo dhan waa lasii dayn lahaa maraykan bay noqon lahaayeen laakiin annagu taladaa ma lihin marka qofna qofna ma amaro ilaa la dhoofiyo ma lihin awooddaas dalka maraykanka oy dadku joogeen ayaa leh waaye marka ma jiraan qaar maxkamaddu ay fasaxday oo idinku ka safaarad ahaan warqadiina ku baxay laakiinse maraykanka maxkamaddii immigrationkee la saaray ay fasaxday may walaale fasaxdayda macnaheeda mama aqaan hadday fasixi lahayd nalooma nalooma yimaadeenoo waraaqahooda travel document sameeya nalama dheheen dadka la yidhaahdo travel document u sameeya oo naloo keeno waraaqahooda waa dad la amray oy maxkamad amar amartay in waddanka laga saaro oo xabsi ku jira qof la fasaxay oo magaalada jooga dee si travel documents loogu sameeyaa maba jiro travel documents waxaa loo sameeyaa qof xiran oo maxkamad maraykan ay amartay in la in la dhoofiyo waaye qaar ka mida dhalinyarada oo idaacad ahaan u warramay v o a waxay sheegayaan ama ay ku doodayaan inay jiraan dhaqaale dukumenti ahaan in loogu sameeya ay ahayd in ay ku safraan ay ahayd oo markay muqdisho gaadhaan oo kale la siiyo dhaqaale tigidhka loogu gooyay ay jiro in dakhligaas ka safaarad ahaan inaad dhaqaale ka raadinaysaan oo ay ka mid tahay sababaha loo saarayay usoo noqnoqonayso in amarka loo bixinayo iyadoo taa maxaad iskaga difaacaysaan ambasdore inaan iska difaacno uma baahna maxaa yeelay qofkii caqli leh wuu garanayaa inay inay wer jira uusan ahayn oo ay been tahay marka qof iska xanaaqsan ama xumaan iska sheeg ayaa ayaa ama sheega ama rumaysta annagu safaarad baanu nahay muxtarima maraykankuna lacag laaluusha ma bixiyaan qof kale xaqiisna ma siiyaan lacagta waa accountability iyo transparency ayaa jira marka dhalinyarada diyaarado maraykana la saaraa oo lacag badan lagu kareeyey ayaa lagu qaadaa marka tigidka la siin lahaa maaqaan wuxuu yahay soomaaliya markay tagaan hadday maraykanku lacag siin lahaayeen annaga maxaa la yihahdaa kama joojino bilcagsi ama to the contrary annagu waxaan u doodnaa in dadkaasi maaragtay ay ficnaan lahayd in lagu taakuleeyo haddii la taakuleyn karo wax maaragtay repatriation ama rehabilitation ama didaceliska waxay kaalmo ka dhigtaan waxaan uga sheekaynaa dhibtay soo mareen waxaan uga sheekaynaa dhibtay la kulmi karaan waa u doodnaa marka laakiin lacag ay maraykanka lacag kama qaadano waxaan qabanaa keliya waajibka iyaga safaaradeed ee dowladnimo xiriirka maraykanka iyo annaga naga dhexeeya wax kaleeto oo naga dhexeeya oo ah ama lacag dhalinyaradaas lahayd oo aan qaadanay ama qolo kalena siinayso ma jirto maraykankuna uma dhaqmaan sida meelaha qaarkood looga dhaqmo taas waxay muujinaysaa xoog xoog la-aanta ama xog maaragtay aqoon la-aanta dad badan ka haysta sida dowladuhu u shaqeeyaan ama ha noqdo systemka maraykanka ama ha noqdo safaaradda waxay kaloo muujinaysaa intaynu kasoo fogaanay dowladnimada iyo ammaanada iyo iyo iyo in dadku ay ay safaaraduhu si ixtiraam loo waajibkooda ushaqeey u shaqeeyaan marka anagu qof soomaaliya oo waddankan jooga lacag kuma bedelanayno ma samayno walaalo waxaasi ma jiraan